fiidnimadii xalay ayaa dab aad u xoogani waxa uu ka kacay gudaha suuqa bakaaraha gaar ahaan qaybta lagu iibiyo dharka huudhayda iyo goobaha hilib ariga waxaana uu dabku si weyn ugu faafay meelo badan oo ka tirsan suuqa bakaaraha dabkan ayaa soconayay muddo lix saacadooda waxaana markii dambe soo gaaray gudaha suuqa bakaaraha dabdamise ay leeyihiin shirkadda isgaarsiinta hormuud iyo gobolka banaadir dabka ayaa soo gaaray labadii habeennimo ee xalay waxaana goobta uu dabku ka kacay saxaafadda kula hadlay xubno ka tirsan maamulka gobolka banaadir gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka banaadir basme caamir ayaa ugu horreyn ka warbixisay qaabka dabku ku bilowday iyo dadaalkii loo galay demintiisa waxaa gubtay suuqa bakaaraha dhanka dharka hudhayda iyo hilib ariga dabkaaseeti siday shacabka noo sheegeen wuxuu ka kacay feero dab ah lagu feeraynaya dharka hudhayda ah masiibadaaseeti inta wax ku gaaray waxaan leenahay meel kale allaha ka siiyo beddelkoodaoo qayr qabana allaha siiya ganacsatadaaseeti walaalaheena soomaaliyeed waaxda gurmadka ee dowladda hoose xamar ganacsatada hormuud ee u horayso hay-adaha amniga intaba iyo maamulka gobolka banaadir oon lagu kala harin masiibada intay la eg tahay ilaa hadda ma sheegi karno dib ayaan ka soo sheegaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo waxaa ilaahay mahaddiisa ah asoon
basma ayaa sidoo kale sheegtay in laga hortegay biliqo ku iman kartay suuqa bakaaraha maadaama uu gubtay xilli habeena oo aan la kala garan karin milkiilayaasha hantidooda badbaadsanaya iyo kuwa boobka u socda sidaad og tihiinba dab hadduu ka kaco suuqa bakaaraha waxaa dhici jirta in lagu dhinto lagu dhaawacmo hantidiina la boobo dabka inta saamaynta u yeelata ma ahana inta kale bililaqaadka dhici jirtay waxaan mahaddaas iskale ciidanka booliiska soomaaliyeed oo howlgal aad wanaagsan ka sameeyey oo badbaadiyey nafta iyo maalka ummadda soomaaliyeed gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir aadan fiidow ayaa isaguna hoosta ka xariiqay in sababaha keenay inuu dabku suuqa ku faafo ay tahay wadooyinka suuqa soo gala oo ah kuwo cariiri ah ganacsataduna aanay xil iska saarin arrimahaasi waxaana uu ku baaqay in loo gurmado dadka hantidoodu dabka baabi'iyey wax badan bakaaro dabkuwaas uu ka kacay ganacsataduna cashar darsi kama aysa qaadan oo waxyaabaha dooyinka dabka lagu badbaadi lahaa markuu dabka uu kacana ganacsatadu ma aysa furin dhibaatadu waxay ka imaatay meeshoo jiqjiqa iyo dooyinkiio isu dhodhow iyo cooshado badan oo yaalla mar kasta waa meelaha dabku ka kaco dadka hanti ku baaba'aan marka waxaan leenahay shacabka soomaaliyeed dadkii meeshaas dhibaatadu ku gaartay inay sabraan dadka kale oo suuqa bakaaro joogaan dadkaas inay caawiyaan isgarab istaagaan haddii aan layskaashan waxaa waaye dal iyo shacabkuna horumar ma gaarayaan marka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay dadkaas dhibaatadu ay gaartay ha sabraan waa musiibo oo u qadarneyd shacabka kale oo walaalahoodana waxaan leenahay dadka in caawiyaan qofka marka waxa waa ay wax ka gutaan waa la kabaa inay isgarab istaagaan haddaan la isgarab istaagin waa qofkaas waxaa moralku ka dhimanaa saasuuna tegaa marka wax qadarnaa waaye oo qof kastoo waxa waaye hanti leh hantidiisa maalin uu wey karo berrina uu hanti heli karo guud ahaan khasaaraha hantiyeed ee uu dhaliyey dabkii ka kacay suuqa bakaaraha xalay ayaan la ogeyn baaxaddiisa waxaana maamulka gobolka iyo ganacsata taduba ay sheegeen in arrintaasi ay qiimayn ku wadaan iminka dibna ka soo sheegi doonaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho